bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel weliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo talaado ah taariikhduna ay ku astaysan tahay labiiyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu dilay xildhibaankii labaad muddo afar iyo labaatan saac gudahood iyadoona xildhibaankani lagu magacaabayay cabdicasiis isaaq mursal kaasoona lagu dilay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir xildhibaanka ayaa la sheegay in gurigiisa ay ugu galeen kooxo ku hubaysan baskoolado dabadeedna dil ay ugu geysteen halkaasi iyadoona sida caadada ahee durba halkaasi isaga baxsaday kooxihii dilka geystay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa durbo goobtaasi gaaray iyadoona baaritaano ku sameeyey goobahii ka agdhowaa halkaasi ee lagu dilay xildhibaanka geerida allaha u naxariistay cabdicasiis isaaq mursal waxaa u xaqiijiyey warbaahinta guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari kaasoona kulankii maanta u bedelay ka hadalka dhanka amniga ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xilli lagu madalsanaa in maanta laga doodo arrin la xiriirta miisaaniyadda dalka soomaaliya oo kore oo kal hore ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya
gacan gardaraa ku dhintay xildhibaan cabdilcasiis ilaahay raxmadii ha siiyo hadda xildhibaanada qaarkood ayaa u baxay in ay soo aasaan aaskiisi ay ku maqan yihiin sidii maanta ay ajendadeena ku qorshaysnayd waxay ahayd shalay iyo maantaba in aan ka hadalno miisaaniyadii warbixintii miisaaniyad in la dhegaysto hase yeeshee murahan soo darsay awgeeda waxa aan soo jeedin iga soo gaaray guddiga guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee golaheenna oo ajenda gaar ah hadda soo gudbiyay oo ah in laga hadlo xaaladda guud ee amniga dalka iyo xaaladda amniga xildhibaanada ee golaha shacabka shacbiga soomaaliyeed aan u xaqiijiyo in xildhibaanada golaha shacabka qaranka ee soomaaliyeed aysan marna ka hakan doonin howlaha iyo dhismaha dowladnimada aan u dhaaranay maalintii aan dhaaranay annagoo dhan waxa aanu nahay nafti hurayaal xildhibaanada xildhibaan kasta wuxuu diyaar u yahay in xilkiisa uu ka guto allaha u naxariistay cabdicasiis isaaq mursal ayaa waxa uu noqonayaa xildhibaankii labaad ee muddo afar iyo labaatan saac gudahooda lagu dilo gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xilli magaalada muqdisho uu ka soconayo shir looga hadlayo amniga amniga dalka soomaaliya kaasoona ka soconaya hotelka jasiire ee magaalada muqdisho waxaana ku madalsan mas-uuliyiin ka kala socota gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadeeda sida nabad sugidda booliska iyo militariga dhanka kale kulan deg deg ah oo laisugu yeeray guddiga amniga baarlamaanka soomaaliya uuna ka qaybgelaya wasiirka arrimaha amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaa haatan waxa uu ka soconayaa gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaasoona looga arinsanayo wax ka qabashada dhanka ammaanka ee baarlamaanka soomaaliya xilli afar iyo labaatan saac gudahood lagu qaarajiyey gudaha magaalada muqdisho laba mudan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya halka midka kalena uu la ildaran yahay dhaawac kasoo gaaray qarax maalintii shalay ah lagu qaarajiyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya daahir amiin jeso oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya qeybna ka ah guddiga amniga ee baarlamaanka ahna guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyey socoshada kulanka deg dega ah ee looga arisanayo ammaanka baarlamaanka soomaaliya waxa uuna tilmaamay in saacadaha soo aadan warbixin ay kasoo saari doonaan wararka ka imaanaya degmada buulobirta ee gobolka hiiraanna waxa ay sheegayaan in maanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom baaritaano ay ka sameeyeen degmadaasi gacanta lagu dhigay laba horjoog oo ka tirsan ururka al-shabaab qaybna ka ahaa saraakiil in dhawaalaha ku dhumaalaysanayay qaybo ka mida gudaha gobolkaasi hiiraan ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen labadani sarkaal kadib howlgal ay ka sameeyeen gudaha degmada buulobirta ee gobolkaasi hiiraan waxayna sheegeen in ay baaritaanadani noqonayaan kuwo joogto ah si gacanta loogu soo dhigo kuwo kale oo ka mid ah ururka al-shabaab kuna dhumaalaysanaya qaybo ka mid a gudaha degmadaasi cabdixakiin oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan degmada buulaburta ayaa warbaahinta u xaqiijiyay gacan ku dhigista labadani nin oo uu sheegay inay ka qabteen meel aan sidaas ugu fogeen degmada buulo burte gaar ahaan agagaarka saldhigga degmadaasi magaalada gudaheeda laga soo qabtay laba nin bay ahaayeen gacantaana kusoo dhignay ma garata labada nin mas-uuliin waaye cadeynteeda markaan ku siiyo waa dad mas-uuliin sarkaal xigayaal waaye dad oo mas-uuliin waaye kulley iyagaa cadeysay warkana sheegta ma garata saddex saaci barkii abaaraha markaa kulley kulley wixii laga helaya dawladda wixii ugu dhaqaaqdo ama amaraheeda lagu siiyo markaas kabacdi markaas wixii marahii macnaha dawladda ay samayso ama go-aamkii dawladda ka soo baxa marka kaas ayaa lagu furi doonaa waa la yidhaha wixii waajibada leeyihin waxaa laga qabtay meesha boodada agteeda meel suuqa caanaha agtooda ayaa laga qabtay labada nin ma garata halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen falka dilka ah ee maanta lagula kacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxay una sheegeen mas-uuliyiinta in dowladda soomaaliya ay ku dadaali doonto adkeynta ammaanka mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inaan loo dulqaadan doonin tacadiyada iyo dhibaataynta lagu haya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo sida ay war qoraalkooda ku sheegeen howlo adaga u haya shacabka soomaaliyeed waxayna tilmaameen in la adkay doono ammaanka mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya dhanka kale falkaasi waxaa si aad ah u cambaareeyey ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ahna madaxa ugu sarreeya howlgalka amisom maxamed saalax al nadiif kaasoona tilmaamay in amisom ay ka qayb ka qayb qaadan doonto markan wixii ka dambeeya adkeynta ammaanka mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya soo gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda burundi kaasi oo aqalka madaxtooyada kulan kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud labada mas-uul hadalkooda ayaan weli wax wara laga soo saarin ayadoona warbaahinta weli ay ka tahay dibadjoog waxaana soconaya kulamo gooni gooni ah oo u soconaya labada dhinac kuwaasoona looga arrisanayo xaaladda labada dal dowladda burundi ayaa waxay qayb ka tahay ciidamo howlila nabad ilaalin oo ku sugan dalka soomaaliya kuwaasoo dalkeeda ka socda kuna sugan dalka soomaaliya waxaana ay noqonaysaa booqashadani tii ugu horeysay ee madaxweynaha dalka burundi uu kusoo gaara magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya lamana oga waxyaabaha degdega ah ee keenay safarka uu kusoo gaaray saakay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweynaha dalkaasi burundi dhanka kalena kulan maanta ay ku yeesheen xukuumadda soomaaliya gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay kaga doodeen dhisidda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ayagoona doodooda ay ahayd mid aada u kulul waxaana sheegeen in haatan laisla meel dhigay dhisidda maamul goboleedyada iyo sidoo kale degmooyinkii dhowaan lagala wareegay ururka al-shabaab sidii maamullo kumeel gaara loogu magacaabi lahaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxa ay qalalaaso xoogani ka taagneed dhisidda maamul goboleedyada iyadoona magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay ay haatan ku wada sugan yihiin laba maamul oo iska soo horjeedo kuwaas oo siyaabo kala duwan ugu dhawaaqay maamuladooda waxaana dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in maamulada qaar la miday doono laysuna gey doono xukuumadda ayaana maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ku ahayd mashquul aada u xoogan dhisidda maamul goboleedyada iyo waafajinta arrimaha federaalk ee dalka soomaaliya la filayo in laga hirgeliyo saraakiisha gobolka sool ee maamulka somalilanna waxa ay beeniyeen warar ka soo baxay maamulka puntland oo sheegayay in ciidamo gaaraya ilaa iyo boqol askari oo ka tirsan maamulka somalilan shalay ay kasoo goosteen kuna soo biireen dhanka maamulka puntland ciidamadaasi ayaa lasoo bandhigay ayagoo wato hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka kuwaas oo magaalada garowe ay kusoo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi waxaana saraakiishani ka tirsan ciidamada maamulka somalilan ay beeniyeen wararka sheegaya in ciidamo kuwooda ah ay u gooseen dhanka iyo maamulka puntland sarkaal sar oo u hadlay ciidamada ku sugan gobolka sool ayaa tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuura oo ay samaysatay puntland sida hadalka u dhigay been abuur wax suur wax suurtagala maaha ciidan soomalilaana puntland waayo ciidamadoodii baa bilaabo shahra kuwoodii baa bilaabo shahra oo kulli anaga noo soo gala oo oo intaa cararaya waxa weeyaan ciid nin somalilaan tara somalilaan tara nodkaada ay leedahay iyo mawduud waa puntland u gelaya wax caqliga geli waa wax iyagu maamusheen oo hagaajisteen oo nadaamfin wey ciidamadan waanu warhaynaa taakataakana la soconaa kuwa jiid jooga iyo kuwa kale meelka saga jooga intaa warbixin baa ka soconaysa waxa weeyaan ma suurtoobi karto wax waanu ku cadaynayna waxaanu ku cadaynayna waxaan dhaqan soomaali somaliland u ahayn wey iska somaliland intuu baxsado iska taasarkaale inuu puntland u galo ma beeninta hadalka ayaa imaanaya xilli shalay puntland ay ku dhawaaqday in boqol askari oo ka tirsan ciidamada maamulka somalilan ay isaga soo gooseen kuna soo biireen dhankooda ayadoona dhanka kale labada maamul haatan ay dhex taallo hurguf dagaal oo u dhexaysa labada dhinac ayadoona qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladaha deriskaba ay ugu digayeen labada dhinac in ay dagaallo isku adeegsadaan ayna ku dul dagaalamaan dadka rayidka ee ku dhaqan goobahaasi degmada taleex ayaana waxay aheeday degmada inta badan ay labada maamul isku hayaan kuwaasi oo midba dhinaca kale hanjabaad uu hawada u marinayay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh